dunida muslimka ah waxaa u soo gashay maalinta ciidda labaad iyadoo weli caalamku uu fara ba-an ku hayo xanuunka safbarka ah ee covid nineteen inta badan soomaalidu waxaay isu diyaarinayaan inay salaada ay wada dukadaan farxaddana ay wada qaataan laakiin dhakhaatiirta weli ma ogola isku imaatanka iyo ismarxabeysiinta haddaba sidee loo damaashaadi karaa ciidda iyada oo aan la jebinayninna tusmooyinka dhakhaatiirta ee kahortaga cudurka covid sagaal iyo toban jacfar kukaay ayaa warbixintan nooga diyaariyey marka ay muslimiintu ciidda oogayaan way isku yimaadaan isisalaamaan hilib wada cunaan qaraabada iyo asxaabtu way isbooqdaan carruurtana waxaa la geeyaa goobaha ay dadku ku badan yihiin si ay ugu ciyaaraan dhammaan waxyaabahaasi waa kuwa ay ka digeen dhakhaatiirtu si loo xakameeyo xanuunkan safmarka ah ee ilaa iyo hadda galaaftay nolosha ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo qof haddaba sidee muslimiintu ku farxi karaan ciiddana ugu damaashaadi karaan islamarkaana kaga fogaan karaan halista xanuunkan waa kan sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka mida culimmada soomaalida oo ku sugan waddanka kanada anigu waxaan dadka usoo bandhigay saddex arrimood arrinta koowaadi waxa weeye inay dadka muslimiintu isa siyaartaan laakiin kala fogaadaan ziyaaraduna ay noqoto inta la ogol yahay labo in aan arrinta marka la jeerinay aanan la isa salaamin laakiin salaamtu islaamku afkana ugu sameeyey asalaamu calaykum waraxmatullah arrinta ugu dambaysa oo saddexaadu dadka usoo bandhiga wax weyaan in layska siyaarto internetka dhexdiisa dadka karti u leh oo zuumamka laysku furo oo lagu bashaalo oo lagu sheekaysto waan u bedeli karnaa dhibaatada dhacday farxad maxaa yeeley waxaa in la sameeyo aan sheegayno waa sunna weeyaan in nafta la ilaaliyona waa waajib weeye in caafimaadka la ilaaliyo waa waajib weeye inaad qof cudur aad qabadsiisid waa xaaraan weeye marka waajibka sunno loogama tago sunno daraaddeedna xaaraan looguma dhaco sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed oo muqdisho ku sugan ayaa dareenkaasi la wadaaga sheekh bashiir waxaanu soo jeedinayaa in la farxo feejignaantana aan laga tegin in dhaqaasimiinta oo mar walba khatarta layska ilaaliyo waa waa arrin aada u fiican waana arrin maqaasida shariicada islaam ka mida maxaa yeele bani aadamka caafimaadkiisa ilaalintiisa waa shay maqsad sharci oo diiniya waaye sidaa daraaddeed waxaan qabnaa hala jamiyo ciidana in la farxo oo la tukado oo laisla maaragtay la tamashleeyo tamashleeyi dabcan wanaagsanaayo oo soomaalidu soo bixi jirtay islaami jirta farxadda ku dhisnaa ilmaha laga farxiyo hooyooyinka laga farxiyo haddana dhammaan wax kastoo caafimaadka lagu ilaalinayo hala qaato sheekh cabdiraxmaan bashiir waxa uu ka digayaa in muslimiintu ay sahashadaan tusmooyinka dhakhaatiirta islamarkaana ay isdhigtaan iyaga oo qiil ka dhiganaya in wixii loo qoray aanay sinaba ku gafaynin dadkeenna waxaa kaga laaqmay waxa loo yaqaano qadarka ilaahay baa qoray iyo waxaa iska laamay is-ilaalinta digtoonaantiina qaata buu ilaahay yidhi xadiiska nebigu waa kii aha sal ll ly slama qofka cudurka judaam kale ka orod inta aad ka baxsanaysid libaaxa in leeg nebigu waa kii sal slam ninkii judaamka lahaa cudur laisqabadsiiye weeye markuu baycada la gelayay inuu salaamo u doonay meeshaadaad iska joog buuri waan ku salaamnay baycadiina waan kaa taabnay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kahortagga kahortaggana waxaa ka mida meesha uu ku dhacana in la aadin hadduu ku dhaco adoo joogana in laga bixin waa waxa maanta xataa daktarada ugu waaweyn ay diinteenna ku ammaaneen muslimiinta nolosha waa la nacabsiiyey waxaa lagu yidhi noloshaa jeclaadina maaha qalad inaad nolosha jeclaatid soomaaliya waxaa muuqatay in dadku ay si tartiib tartiiba noloshoodii caadiga ahayd dib ugu soo laabanayaan iyadoo aan weli la qaadin digniintii laga soo saaray xanuunkan islamarkaana ay dhakhaatiirtu weli talooyinkii hore ku celcelinayaan waxaa lagu tukanayaa masaajidda waxaana carruurta iyo dadka waaweynba ay ku ballansan yihiin in ay u tamashla tagaan goobaha lagu cido sheekh cali wajiis waxa uu sheegayaa in saamayntii korona ee soomaaliya ay soo yaraanayso haddana waxa uu hoosta ka xariiqayaa in weli loo baahan yahay in dadku ay taxadar muujiyaan waxaan soo jeedinaynaa baanadii hore oo noo yiilayo ahaa in taxadudkii la wado oo dadku hadday soo imaanayaan maaragtay masalan salaamtii iyo dhinac layskala maraayay waxaan waagii soo jeedinay in oqaanada culimada kamid ahaaday in afka layska salaamo laakiin aan laystaaban ama si taxadir laysu salaamo in weli layska xifdisanka iyo afka hadii laysugu imaanayo ku dhawaanayo in maaragtay masaajida waaweyn iyo laysla dukado laakiin meela iyo in aan aad layskugu soo dhawaan sidii laysku ogaa waagii mitir aan isku ogeyn laakiin muslimiinta hadda haddana waa laysku dhawaan laakiin asliintiina aan aad laysku wada taataaba meelo badan oo ay muslimiintu ku nool yihiin lagama tukanayo salaada ciidda isu soo bax farxadeedna kama jiro halka meelo kalena la xadiday tirada dadka salaada oogaya iyo kuwa isku imanaya sida ka muuqata diyaargarowga soomaaliya si caadi ah ayaa ciidan loo oogayaa salaadana masaajidda iyo bannaanadaba waa lagu tukanayaa tallaabadaas oo ay dhakhaatiirtu sheegayaan in ay halis hor leh sii horseedi karto mahadsanidkaas waa jacfar kukaayo oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan ciidda magaalada baydhabo saaka dadku waxa ay u dareerayaan oogista salaada ciidda maamulka magaalada ayaa joojiyey in salaada ciidda lagu tukado fagaarayaashii horey loogu oogi jiray laakiin waxaa dadka loo ogolaaday inay masaajidda ku salaadaan wariyaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ku eegaya sida saaka baydhabo looga ciidayo
shacabka magaalada baydhabo ayaa saaka diyaargarow waxay ugu jiraan tukashada salaada ciidul adxaha habeennimadii xalay ayaa laga dareemayay magaalada baydhabo mashquul badan waxaana goobaha ganacsiga gaar ahaan goobaha dharka iyo macmacaanka lagu iibiyey ku sugnaa dadweyne aada u fara badan oo dukaamaysanayey amniga magaalada baydhabo ayaa habeennimadii xalay ahaa mid ka duwan sida uu ahaa habeenadii lasoo dhaafay ciidamo fara badan ayaa wadooyinka la dhigay kuwaasi oo baaritaano xoogan ku sameynaya gaadiidka waxaa la diiday in salaada lagu dukado garoonka kubadda cagta doctor ayuub sababo cudurka covid sagaal iyo toban oo weli soomaaliya iyo adduunka ka jira waxaana shacabka loo ogolaaday inay salaada ciidul adxaa ku dukadaan masaajida magaalada baydhabo iyadoo weliba la raacayo awaamirta wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale la mamnuucay goobaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka lagu ciyaari jiray kadib markii ciidulfidrigii hore miino lagu aasay duleedka xerada xanaano goob ciyaar dhaqameed lagu ciyaarayay halkaasi oo khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa shacabka koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan ciidul adxaha waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciideeda ilaahay hanagu gaarsiiyo nabad iyo caafimaad iyo horumar iyo barwaaqo dalka iyo dadka iyo dowladnimadaba ilaahay ha noogu dhowro waxaan leeyahay mar labaad dadka reer koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed dal iyo dibid meelay joogaanba hambalyo ciid wanaagsan sidaasoo kale ciidan ciiddeeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo nin walba oo meel kasta uu joogo ha la isu soo duceeyo ha la is cafiyo ha laga wada shaqeeyo midnimada iyo horumarka iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed gacmaha ha isqabsadeen ha iscafiyeen ha iskaalmeeyeen ha isu tureen ha isu duceeyeen ha iswalaashadeen meel walba ood joogtaan dadka walaalahiina ah oo tabarta daran oonan ciidi karin ha la iidsiiyo ha loo kaalmeeyo ilmaha ha laga wada farxiyo deriska ha laga farxiyo nin walbaba ninka kale wuxuu dhaama ha ku taro ciidan ciiddeedana ilaahay nabad iyo caafimaad ha nagu gaarsiiyo dalka iyo dadka iyo dowladnimadana ilaahay ha noogu dhowro si kastaba ha ahaatee waxaa degan saaka oo ciid ah xaaladda magaalada baydhabo iyadoo dadkana ay la soo tooseen farxadda ciidul adxaha xaafado badan oo magaalada baydhabo ka mid ah ayaa la filayaa in xoolo lagu gowraco maadaama ciidan ay tahay ciidda xoolaha la qalo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo soomaalida ku nool kanada ayaa sanadkan ku ceedaya guryaha xilli inta badan magaalooyinka aan la ogolayn in dadka ay isugu yimaadaan laakiin masaajidda ayaa waxaa la sheegayaa in ay furan yihiin waxaana lagu tukanayaa salaada ciidda iyadoo loo ogol yahay uun tiro kooban warbixintan waxaa toronto nooga soo diray wariyaheena xuseen nuur xaaji muslimiinta dalkan kanada ayaa sanadkan u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa xilli aanan weli la ogolayn in dad tiro badan ay isku yimaadaan xanuunka covid sagaal iyo toban dartiis balse masaajidda ayaa lagu tukanayaa salaada ciidda iyadoo la hubinayo shuruudaha ku xiran ee ay soo rogtay dowladda sida uu v o e da u sheegay sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaaladan toronto dowladdu shuruud ayay nagu xirtay yani shuruuddaasoo inaan oofino ay shardi tahay waxaa ugu horeeya dadka masaajidka markii tukana waa laba mitir inay isu jirsadaan yani taas waa muhim yani maad tan labaad qof walba masaajidka soo galaya waa inuu maasku soo galaa yani tan saddexaad qof walba waa inuu salligiisa wataa yani tan afaraad musqulaha waxaa waaye waa waa xiran yihiin qofka gurigiisa inuu ka soo weesaysto waay maarka si loo yareeyo faafinta cudurkaas yani maarka midda kale oo iyadana muhimka waxaa waaye masaajidka intuu qaado boqol kiiba soddon keliya ayaa la ogol yahay yani maarka hadduu ka bato yani waa xiraynaa masaajidka intaas in ka badan lama ogolo taasna jaaliyadda waa inay la fahamtaa haddii inta kaa buuxsanto tirada albaabka lagugu celiyo insha allah iska sug yani maaragtay kadib dadkan markay tukadaan oo baxaan baad soo geli doontaan yani maadaama tiro yar la ogol yahay inay markiiba ku tukadaan masjidka waxay maamulka masaajidda ay qorsheynayaan in dhowr salaad oo ciidda ah la tukado sida uu v o a da u sheegay sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo ah maamulaha masjidka rowda ee magaalada toronto akhar xuseen jazaaka allahu khayran su-aashaadi insha allahu tacaala sidaad ognahayba ciidan uu ka duwan yahay ciidihii aan tukan jirnay asagoo lagu xiray condition in oo la ilaaliyo shuruucda marka insha allahu tacaala awal meeshan hal iyo laba ka tukan jirnay waan badinay waxaan tukanaynaa afar salaadood insha allahu tacaala ay aan soo dedejinayna salaadihii hore seven kadib eight nine ilaa ten aan tukanayna biidnillahi tacaala waxaan dhammaantiin idin leeyahay ciidukum mubaarak qabal allahu mina waminkum saalix alacmaal assalaamu calaykum waraxmatullah inkastoo dadka qaar ay suuragal u noqonayso inay tukadaan salaada ciidda balse waxaa meesha ka baxaya dabaaldegii ciidda iyo meelihii ay dadku isugu imaan jireen waatan deeqa nuur shabeel oo ka waramaysa isbedelada dhacay ciidan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed ummadda muslimka dhammaan waxaan u rajeynayaa ciid wanaagsan sanadkan runtii wuu ka duwanaanayaa sidii aan ugu maaragtay dabaaldegi jirnay ciidda sababtoo ah coronavirus runtii wuxuu dhaliyey in ummaddu aysan isku tegi karin sida la socotaan xajkiio la joojiyey laakiin ummadda muslimka dunida meel kasta ay ka joogaan runtii way u dabaaldegayaan ciidda si ay kooban ay maaragtay aysan bulsho badan isugu imaanin laakiin si kooban oo qoys kasta iyo aada u adag tahay sanadkan way ka duwan tahay sanadihii aan u baranay adduunka lasoo dhaafay laakiin insha allah waxaan ka rajeyneynaa inay ciidan noogu dhammaato khayr farxaan cali jimcaale ayaa xusay in ciidan ay aada uga duwan tahay ciidihii hore maadaama uu jiro cabsi ku aadan xanuunka covid sagaal iyo toban xuseen marka hore waxaan ku leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan ciid mubaarak aada iyo aaday u kala duwan yihiin waa iid iyo iid la-aan sababtoo ah iidihii hore caruurta markii waxay agabkay ku ciyaaraan iyo dharkii loo soo iibiyo waxaa loo kaxay jira meelaha ay ku ciyaaraan masaajidadaa la aadi jiray damaashadaa la aadi jiray maalinjoogaa la aadi jiray dadka isku imaan jiray waala waa la damaashada jiray laakiin ciidan waxaa la yidhi yaa la ysku imaanin meelihii ciyaaraha caruurta lagu ciyaarsii jiray waa wada xiran yihiin waxaa la yidhi caruurtii guryaha lagu haayo isku imaanshaha dadka ha yara ha la yareeyo qof walba isagaaba farta ku hayo xitaa markii laga yimaado amarka dowladda ay bixisiyaan laisku imaaninka ah qof walba isagaa baqaayo wuu is ilaalina marka aada iyo aaday u kala duwan tahay walaalkay ciidihii hore iyo ciidan waa ciid iyo ciid la-aan magaalada toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa weli ku jira wejiga labaad oo macnaheedu yahay inaan la ogolayn isu imaanshaha taasoo saameyn weyn ku yeelanaysa dabaaldega ciidda xuseen nuur xaaji v o a toronto